inta badan marka ardayda ogolaan fasaxyada waliba iyo ogolaana kuursooyin shalgadisan iyo koranka qaadaan aqoontiyo iyo xirfado shalgadisan iyo ku hormarayaan walbarashada iyo ku faa'iidaysadayna fursad iyo haysadaan magaalada baydhabo waliba haddii laga gebagabeyey imtixaanka dhexe ee iskuullada iyo jaamacadaha macadka koobciya international college iyo weliba uusu bilaabay tababar ku saabsan adeega caafimaadka degdege si lamada todobaad fasaxga ardayda loonku faa'iideeya koranqaado ku xirfadaha iyo walbarashada waxaana ku mid a ardayda ku faa'iideysada ay ta fursadan tababarka maalmo fasaxya u ka jiraan la siiyahaya iyo guud ahaan muhiimadii lata in ardayda usa ku faa'iideysada fursadaha walbarasho iyo xirfadaha iyo nololyo muhiimka eyo helaayaan ku faa'iideysadaan أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أنا وما إلي روح حفصة محمدين محمد عبد الرحمن ويبا لمدن بران تنين قدر إلي تريدين أو لقوضاي لم عزبو أن لنقوضاي أردايدة بسهولات كلامانتيو وين قوضاي كولجكو قبعية معلمين تبيعين ترين لكاسي أي معمل كو سكولك أو أستاذ مريدي يو معلم كو بيها إسا علي ناجي wayba laa-eediyadanka faraxsana fursadaas fursado badan kolleejka qowda wayba seen raja intiisa kuwada faa'iidaysau doontaan wayba lahaa eediyadan mahadsantiin maxay meybaleere salma salaad ibraahim oo ku socota iskuul alcayn primary secondary school meeleeraas baryaal ku meebantanin socda training oo saabsan baraatikayaal badana caafimaad baradaan laakiin jaanis nun helaana baraatikayaalka hoosunun ku faa'iidaysadaan may eediyadanka maxaad nagay maamulaha iskuulka biye oontaan inkaga abaabul intuun training inta ka qaadana may kala eediyadan kasii mahadnagay macalinka oo hanin holgami haninka hiraawelbantaninkayo traininkanin bihay oo leero ustaad cali ibraahim xasan cali naajig iyay eedeedanka mahadnagay macalimiinta dhammaan oo nin abaabul intuunan tameleeraaso training fayla qaadana baraatikal fayla qaadana anoo leero magay xamdi cabdulaahi cali may baan horta madakood may baan tan mahad celiya ilaahay subxaana wa tacaala oo dhammaan ardayda iyo macalimiinta intaan kulmi tan kale may baan tan ku mahad celiya macalinkan ustaad cali naaji oo training kuntu mishan tumbir ustaadkana eed iyo eedan macnaga ustaad cali naaji qof walba may beeran lahaa ku faa'iidaysay ishan tumbir oo trainingan socda dhammaan ardada ardada dhammaantood eedeedan mahadsanin magacay waa maxamed faarax maxamed waxaan ka mid ahay ardayda ka faa'iidaysatay traininkii soconayay ee maalmaha holidayska ama maalmaha fasaxa iskuulaadka shan iyo tobanka beriga oo uu qabanayay ustaadkeenna alla ajirha ka siiya cali ibraahim xasan cali naaji marti gelinaya ama goobta lagu bixinayna ee ahayd macadka kobciye international college k i u oo maamurihiisuna yahay cali muriidi aamiin waxaan si gooniyoo dabacsan oo wanaagsan ugu mahad celinayaa ustaadkeenna qaaliga ustaad cali naaji oo wakhti kasta u taagan inuu naga haqabtiro oo noo dhammaystiro waxyaalaha la xidhiidha caafimaadka ustaad aad baad u mahadsan tahay ardayda halkan ka faa'idaystay traininku ilaa laba boqol iyo saddex boqol iyo meelahaas laba boqol iyo konton ay dhaafaysay intaasoo ardaya inaad wakhtigaasi gelisood si weliba fria oo lacag la-aana aad ugu faa'iidaysato wakhtigaada aad u lumisid wax macallin kasta ama shakhsi kasta samayn kara maaha aad baynu kaaga mahad celinaynaa abaal baynu kaaga haynaa adiga iyo macadka kobciye international college aad baad ugu mahadsantihin waxaan rajaynayaa dadkii dhammaysta baraatikadan oo ka faa'iido oo naftooda ku anfaco ummaddoodana ku anfaco inaan noqonaa rajaynana insha allah
drs mari cabdiraxmaan aadam mayba eedanka faraxsanaa anoonin socd trading lama beri qaadanay kolleejka kobciye international college maybadan mahad celiyey ee macalimiinta sharafta leh doctor cali naaji iyo maamulaha aan ku mahad celiye cali muriidi anoo magacaay farxiya abdiraxmaan xuseen oo bari akuntininka socda tradingka ustaadkan nimbiya ustaad cali naaji maamulaha iskuulkani ustaad cali muriidi aybasilaa eed iyada mahasintiin